maxamed xuseen rooble oo ah xilligan mas-uulka u xilsaaran hagidda doorashooyinka guud ee amniga dalka ayaa inta badan waxay dhaleecayn uga imaaneysaa siyaasiyiinta sida aadka u taageersan villa somaali islamarkaana farmaajo sida aadka uga agdhow madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare rooble oo ka dhexeysa xanaf siyaasadeed ayaa inta badan waxaa la sheegayaa in qaladka ugu badan iyo eedda uu qaadanayo ra-iisul wasaare rooble maadaama xilligan uu yahay mas-uul ka xilsaaran hagidda doorashooyinka guud ee dalka daahir maxamed maxamuud oo ka mid a siyaasiyiinta dalka oo la hadlay idaacadda simba ee magaalada muqdisho ayaa ugu horeyn sheegay in ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya loo xilsaartay loo xilsaartay hagidda doorashooyinka guud ee dalka islamarkaana uu sheegay in xilligan uu ka dambeeya dib u dhacaya habacsanaanta xilligan kasoo wajahday doorashooyinka guud ee dalka wuxuu sheegay in xilligan xilka qaadistii lagu sameeyay ama weliba awooddiisii la wiiqayn oo awood dastuur u leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya islamarkaana daahir maxamed maxamuud oo waraysigiisa laga dheehan karay cari fara badan oo la sheegay in xilligan ay ku aadantahay ra-iisul wasaare rooble uu sheegay in gebi ahaanba ra-iisul wasaaraha xukuumadda ee loo xilsaaray hagidda doorashadii amniga uu gebi ahaanba ku fashilmay shaqadii loo igmad waana aragooda waa suudi wax midkii xilsaaraha qabsaday oo xilsir madaxweynaha qabsaday garaaday ra-iisul wasaaruna waa shaki uu magacaabo had iyo jeer uu magacaabo madaxweyne hoobna lama aqoon soomaali may aqoon laakiin maanta way takaanaa waxaana na baray farmaajo farmaajona waxaana baray sheekh shariif sheekh shariifna waxaana baray imbigaad jabuuti marka wuxuu saasay u soconayeen waa wax ka taxan weeyaan dalkuna ma laha marjac loo noqo taasaa keentay in mar walba la isqabsado waayahay hadduu leeyahay wax dastuur ah oo qoran oo loo noqonayo ama gole loo noqonayo dee isqabsiyo ma yimaadeen ra-iisul wasaaruhu wuxuu la xineyaa dadaan dalka iyo dadka toonna u danaynay isagana u danaynay ra-isul wasaaraha waxaa laga rabaa mar hadduu siyaasadii cagaad soo geliyey inuu tingar noqdo berrina isagu israaxo daahir maxamed maxamuud oo ka mid ah siyaasiyiinta dalka oo sii hadlayay ayaa sheegay in ra-iisul wasaaraha dalka oo ahaa mas-uulkii loo egmaday doorashada in xilligan uu ku shaqeynayo amare ka imaanayo mucaarad ka tirsan dowladda dhexe ee soomaaliya islamarkaana uu sheegay in mucaarad ka mid ah ama weliba mucaarad lig ku ah jiritaanka soomaaliya xilligan uu ka amar qaadanayo islamarkaana siyaasadda uu xilligan ku dhagrayo waa madaxweynaha jamhuuriyadda oo xilligan kaga imaanaya siyaasiyiin ka madax bannaan siyaasadda soomaaliya wuxuu ra-iisul wasaaraha dalka ugu baaqay inuu iska casilo mas-uuliyadda loo egmaday gebi ahaanba maadaama uu sheegay inuu ku fashilmay hagidda doorashada iyo amniga guud ee dalka ama xisbi ha ku yimaado ama sida dadbane loo loo doranaya ha ku yimaadee saasaa laga rabay laakiin maanta ummad soomaaliyeed baabti waxay aragtaa boob dulsaaro wado marka labaad kutubasho sharciga tuwanayo ra-isul wasaare xilgaadsin buu ahaa looma baahnayn arrimahan uu ku dhaqmay wasiirada kala bedelo ciidamada fargeliyo arrin loo baahnaa maahayn ummadda soomaaliyeedna way arag waxaan u arkaa nin ku fashilmay siyaasadda inuu yahay wuu ku fashilmay ra-iisul wasaare roorle waxaan odhan karaa waxaa la gudboon casilo ummadda soomaali dalka soomaaliyeed inuu unaxo ummadda soomaaliyeed hadalka daahir maxamed maxamuud ayaa ku soo aadaya iyadoo xilligan khilaafka ugu xumaa uu u dhexeeya ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha waxaana la sheegay inaysan jirin ilaa xilligan cid kala dhex gashay maadaama ra-iisul wasaaraha dhowaan uu ku gacan seeray xubno ka tirsan golihiisa wasiirada oo sheegay inay isku howleen in xilligan dhexdhexaadinta madaxda ugu sareysa dalka iyo labada xafiis oo xilligan isku qaadacsan siyaasadda soomaaliya